Bulshada ku nool deegaanno ka tirsan gobolka Awdal waxaa saameyn kala duwan ku yeeshay abaarta ka jirta gobolka, iyadoona ay sidoo kale baahi u dhammaanayaan xoolaha nool ee deegaannadaasi lagu dhaqan jiray maadaama in muddo ah aan helin roob ku filan, waraab, iyo daaq wanaagsan. Shaqmarke Xasan oo ka mid ah bulshada degmada Qoljeed ayaa ugu deeqay calafka xoolaha bulshada deegaannadaasi.
Maanta waxaan goostay cawskaygii aan muddo keydinayey laba sano iyo badh inaan maanta ugu deeqo dadkayga waalaha Qoljeed iyo hareeraheyda taasoo keentay abaar weyn oo ballaadhan oo ka dhacday Guban iyo Ogo. Waxaan goostay cawskaygii markaa inaan dadka ugu deeqo boqol qoys iyo qadaadiic. Halkan dadkii baa jooga, saakaana guddoonsiinayaa. Waxaanu bixiyey Derlahay iyo waalidiintayda.
Dhanka kale, bulshadii ka faa'iidaysatay deeqdan ayaa ka mahadceliyey.
Waxaan uga mahad celinayaa Shaqmarke Xasan Xaddi beertiisa cawska uu ka gooyey oo keydiyey muddo laba sano ilaa saddex sano ah oo halkan taallay markuu eegay dadkan deegaankiisa iyo ku xeersanaa iyo walaalihiiba inuu ugu deeqay cawska uu keydinayey uu iibka kolka hore u diyaariyey inuu ugu deeqay dadkaas walaalihii dhibaataysan ee lo'dii hay ruqatay ka kici weeday aqlada waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah kuugu daro beertana allah kuu barakeeyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid kasta oo dadka ama xoola wax ka tarta ama calaf dad wax ka tarta ama calaf xoolaad wax ka tartana aad iyo aad baan usoo dhowaynaynaa maxaa ime sharmaake xasan xaddi oo ugu deeqay caws u yaalla beertiisa oo kayd u ahaa beerihii yaraaye tirada yaraaye kaydka lahaay ama maxay lahaay maxay cawskar u baxay waa kuwa maanta ugu deeqay walaalahood war maanta quljeed intaasoo beeroodoo heshaay calaabeer hangar lagu kaydiyo cawska iyo caleenta uma baahanayso cid kaloo cawsiisa cid kaloo maxay haydeen siisa caleen sababtoo a berika maalin iyadaa siin kartaa hadday abaar dhacaan dadkaygan kusoo guuray dadkeeda kale maxay haydeen abaaru ku dhacaan barteeda ugu geyn kartaa oo ugu deeqi karta markay dadkii baahidoodii ay eegeen waxay ugu deeqeen tigaaddaad arkaysaan kolkay arkeen baahidii dhulka taallay oo maanta aad iyo aad u liidata degmada qurjeed waxay ku bixi jirtay buur layraa dharrable buurtii waxaa iskala baxay geerisa wixii ka soo sarreeyey oo dhan yaa iskugu yimid lix bilood bay daaqi jireen xoolaha degmadu iyo qabaalatada etoobiya intii ka dambaysay markii halkaa layskugu yimiday dadkii magaaladuba way barakaceen aad iyo aad bay u barakaceen dee xoolihii meelay daaqeen ma jirto guddoomiyaha degmada iyo sharmaarke xasan xaddi oo labada riigee magaalada dhinacyada ka yaalla mas-uuliinta ka ah waxay ugu deeqeen dadkii dee way u cuntoobi weyda waxay haysteen maantana wuxuu u deeqay hantidiisii iyo weliba hantioo hanti lagu gooyayo hantidiina ugu daray dadweynihii degmada iyo soo hordhiga uu yidhi waar wakaas oo ugu deeqay sharmaarke xasan xaddi isaguna dee markuu hareer eegay baahidii meesha taallay dee isna way u cuntami weyd waa kaa dadka soo hordhigay yidhi maanta yidhi isaguna dee war wixii waxba yay oolin dadka dhinacan u raace ku dara yidhi mahad waxaan u celinaynaa sharmaarke xasan khayr allaha siiyo oon halkaa uga soo kallahnay saaka oon u dhiganayna caawa hadduu ilaahay yidhaahdo